Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Puntland oo kaashanaysa hay-adda Save the Children ayaa magaalada Qardho ka bilowday ololaha wacyigelinta iyo tallaalka xanuunada faafa. Xanuunada laga tallaalayo bulshada magaalada Qardho ayaa waxaa ka mid ah xanuunada faafa sida malaariyada, gowracatada, xiiqdheerta iyo shuban biyoodka. Agaasimaha caafimaadka gobolka Kaarkaar Leylo Daahir iyo Doctor Cabdi Maygaag oo ka socday hay-adda Save the Children ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda ololahan wacyigelinta iyo tallaalka.
tallaalka wuxuu yaalaa xarunta nooc walba isagoo isugu jira lacag maaha waxaa la rabaa inay bulshada ka faa'iidaysato waxaa la rabaa idinku inaa gudbisaan mesajkan xanuunadaas soo noqnoqonaya inay yihiin wax anagu aan dabarjari karno inay yihiin wax anagu guul aan ka gaari karno haddii ma aragtay sidii naloo fara aan u qaadano sidoo kaleeto waxaa la rabaa inaynu maaragtay nadaafada lagu dadaalo hadday ahaan lahayd personal hygiene hadday ahaan lahayd mid fayadhowr tallaalada tan waxay u kala baxayaan dhowr nooc jadeecada hadda waxaan u malaynayaa kulligiin waa wada taqaanaan cidaan aqoon ma jirto jadeecadu waxay aad u laysaa hadeer ilmaha ilaa iyo shan sano ah sidaa darteed maxaynu uga gudbi karnaa waxaynu uga gudbi karnaa dadka inay u sheegno xanuunkan inuu yahay xanuun mar walba jiraya oo aan nabaadguur lahayn laakiin leh ka hortag wax walbana waxay leeyihiin ka hortag waxaan rabaa in aad nagala qayb qaadataan hooyooyinka aabbayaasha bulshada qaybaheeda kala duwan inaad mesajka gaarsiisaan wasaaradda caafimaadka saaka waxay idinku timi xanuunadan soo noqnoqonaya oo aan istaaga lahayn inaynu ka noqonno mid dad u wada midaysan oo u wada taagan oo la dagaalama hooyadu se masajeer bay qaadanaysaa waxaan isleeyahay kolleyba tallaalada ilmuhu kolka uu dhasho ama isbitaal ha ku dhasho ama xarun caafimaad oo kale ha ku dhasho ama xaafad ha ku dhashee kolkaa uu dhasho wuxuu xaq u yeelanayaa wuxuu xaq u yeelanayaa laba tallaal inuu qaato gacanta bidixdaa waxaa laga siinayaa tallaalka qaaxada ama t b-da waana ka naba ka sameeya qof kaste hadduu iminka eego gacantiisa bidixdaa wuu ka arkayaa tallaalkii qaaxada ama t b-da inuu qaatay gacantiisa bidixdaa nabar yara ku samaysmay nabarkaasaa samaysma talaal nabarka haddaa aragto gacanta bidixdaana aad ku leedahay waa tallaalka t b-da waad qaadatay waxaa ku xigaa oo uu qaadanayaa isla markaa uu dhasho tallaalka loo yaqaano cudurka dabaysha cudurka dabayshu waa cudurka haddii ilmuhu ka kaco curyaamiya oo curyaan ka dhiga ama laguga gacan ha ka curyaamiyo ama labada lugood ha ka curyaanto qofku tallaalka labadaa jeer markuu qaato waa marka dhalashada ilmuhu dhasho ayuu xaq u leeyahay aabbe iyo hooyo ilmuhu markuu dhasho xaqa koowaad oo tallaalka uu ku leeyahay waa labadaas hooyadu markay ka baxdo arbiciinka ama afartanka kolka ay ka baxdo ilmuhu xaq u yeelanayaa tallaal shan qaybood ka kooban ololahan wacyigelinta iyo tallaalka ayaa door muhiima ka qaadanaya ka hortagga xanuunada faafa kuwaasi oo dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool magaalada qardho